wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland maxamed ibraahim oogle iyo guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa si wada jiro u dhagax dhigay dhismaha biyomareen laga dhisayo waddada hormuud ee xaafadda calanley dhismahan oo iska kaashanayaan wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland dowladda hoose ee degmada kismaayo iyo mashruuca dowlad kaab ee u n d b ayaa loogu talagalay in lagu sameeyo biyo xireen casri ah oo wax ka qaban doona dhibaatada daadadka roobka ee si gaar ah u saameeya xaafadda calanley guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa sheegay in bulshada xaafadda calanley ay hadda kadib ka nasan doonaan daadadka iyo biyaha fadhiista wadooyinka ee dhibka ku haya u dhagax dhigayno awdfoolkii waddadii hormuuda calanley awd biyahaas oo runtii ka imaanayay suuqweyne iyo xaafaddaas oo dhan dhibaato weyn ku hayey muddo na dadka reer kismaayo ay ka cabanayeen alxamdulillahi rabbilcaalamiin mashruuca dowlad kaab waan uga mahadcelinaynaa iyo hay-adda u n d b iyo qaybtii dowladda hoose iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyadu mashruuca daadihinaysay aad iyo aad bay maanta dadka reer kismaayo horumar weyn ugu tahay waa awd foolkii labaad oo lagu nasan doono sida kii aargo laga sameeyey oo weliga ahaan jirtay anna waxaan rajaynayaa dadka reer kismaayo inay mar dambe arki doonin biyo saac biyo dhiba waxaa noo qorshaysan saddex outfool oo kale iyagana inaanu magaalada ka samayno ujeedkuna waxa weeye kismaanyo cagaaran biyo aan lahayn nadaafada kaabayaashii dhaqaalana ee waddooyinkiina u dhammaystiran yihiin mudana wasiir waan kaaga mahad celinaa hogaamintaada wasaaradda arrimaha gudaha oo dowladaha hoose aad wakiil ka tahay waxaa ka go-an in magaaladan kismaanyo say ahaan jirta ka beddesho dhankiisa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland maxamed ibraahim ogle ayaa maamulka dowladda hoose uga mahad celiyey sida habsami u socodka leh ee ay u hayaan shaqooyinkii loo igmaday oo ay ka mid tahay qurxinta iyo bilicda magaalada isagoona tilmaamay in biyo mareenkani uu wax badan ka bedeli doono biyihii dhex fadhiisan jiray magaalada adduunka iyo soomaaliya iyo koonfurta soomaaliyaba waxay hadda u hanaqaaday hagaajinta iyo awoodsiinta iyo bilicsiinta degmooyinka sidaa la socota mashaariicyo fara badan oo ay magaaladu kismaayo ka tahay hormuud una tahay hormuudka koonfurta soomaaliyeed abaalmarin iyo jaa'iisooyin lagugu siiyey magaalada nairobi taas oo u ah sharaf iyo xurmad iyo wanaag iyo shaqo wanaag degmada kismaayo ee u soo hoyday deegaankeeda iyo dalkeeda dowladda jubbaland waan kaaga mahad celinaynaa adiga iyo guddoomiyaha ku-xigeenadaada iyo maamulkao dhan tanna waxay u tahay ididiiladii iyo shaqadii la waday aagga biyomareenka laga hirgelinayee xaafadda calanley ayaa inta badan xilliyada roobka waxaa fadhiista biyo aad u fara badan kuwaas oo mararka qaar caqabad ku ah isu socodka gaadiidka iyo bulshada